culima awdiinkii odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ayaa kuwa doorar kala duwan oo muhiima ku dhexla bulshada waxayna ka qayb qaataan wacyigelinta bulshada sida in bulshada qaybaheeda kala duwan ay u sheegaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda iyo deegaanka iyo in dadku ay si nabdoon ku wada noolaadaan qaar ka mid a culimadii odayaasha dhaqanka ee ku nool magaalada kismaayo ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nabadda iyo deegaanka iyo sidoo kale doorkooda ku aadan wacyigelinta bulshada
culimmada niyow nabadda way ka qayb qaadan karaan waa in ay dadka ay u nasteexiyaan oo maxaa lii jiray nabaddii ay ka qayb qaataan oo ay sameeyaan in beelaha dagaalamaya in ay dhex tagaan ay sameeyaan maxaa lii jiray wacyigelin ay u sameeyaan oo dadkii ay u nasteexaan oo diintii maxaa lii jiray dadka dhiigga daadanaya ay dadka kala qabtaan oo inay door qaataan maxaa yeelay nabadda waa arrin muhiim u ah saldhig u ah nolosha runtiina waxaa loogu baahan yahay in culimmadu mar walba wacyigelin ay sameeyaan diintuna way ka hadashay in mar walbo nabad lagu wada noolaado nabaddan inay fiican tahay waxaa jiro xadiisaa jiro oo nebi sal ly salam uu yidhi qofkii isku helaa waxa uu cuno caafimaadkiisa iyo meesha uu joogo haddii amni ay tahay yani qofkaas wuxuu lamid yahay qof adduunya dhan soo aruursaday marka taas waxaa nooga cad walaal runtii in nabaddu ay aada muhiim u tahay islaamka nabaddu ku baaqaabo isaga waa mid oo nabad doonayo colaada marka kasoo horjeedo ka culimo ahaanna mar walba waxaa loo baahanya in yacni si guud ahaan nabadda lagu dadaalo cid walba ay ka shaqayso ka culimo ahaan mimbarkan runtii ka qaylina kaalin mugle oo weyn bay ka qaadan karaan odayaasha dhaqanka deegaanka sababtoo ah deegaanka waxaa dhibaya ama maxay aheeday hadday tahay dhirtoo la guro hadday tahay goobaha qashinka iyo wasaqda lagu shubo hadday tahay xagga amniga hadday tahay maxay aheeday deegaanka dhammaan maadaama ay odayaasha u taagan yihiin arrimaha bulshada waxay ka qaadan karaan kaalin weyn oo wax walba oon kaga hadlaynay
odayaasha dhaqankiiyo culummada ayaa kuwa inta badan bulshadu ay wax ka dhagaystaan islamarkaana loo dhexmarsiiyo fariimaha muhiimka ee wacyigelintaee ku salaysan ilaalinta nabadda iyo deegaanka